warbixinta bankiga adduunka uu soo saaray ayaa waxay taabanaysaa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deegaanshiya la-aanta abaaraha soo nonoqday iyo shaqo la-aanta ku habsatay dadka ku sugan gobolada soomaaliya gobolka ayaa sida warbixinta bankiga adduunka lagu sheegay wuxuu wajahayaa abaaro dabadheeraaday oo daran taasi oo keentay in dad ku dhow shan boqol oo kun oo dad ah ay ku jiraan xeryaha barakacayaasha iyo dhulka fogfog ee baadiyaha bankiga adduunka warbixintiisa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay sii xumaanayso xaaladaha cunto sababo la xiriira roobabkii ku go-o la waayay intii u dhexaysay oktoobar sanadkii labada kun lix iyo tobankii ilaa sanadkan bishii maaj sida u qeexan warbixintan ku dhowaad lix milyan oo dad ah ayaa kusii jiri doona dhibaatadan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada bay iyo bakool iyo gobolada reer guuraaga ah ee waqooyi bari iyadoo ay keeni doonaan in la waayo dalagka sidoo kalena ay sii dhintaan xoolo macluumaad dheeri ah oo bankiga uu sameeyey ayaa waxa ay ku ururiyeen kugii lasoo dhaafay ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii qiyaastii dad ku dhowa afar dhibic sagaal milyan oo ku dhaqana meelaha la digi karo abni ahaan ee baadiyaha in uu ku habsaday faqri baahsan kasukow dadka baadiyaha ah waxaa warbixintan lagu sheegay in xeryaha dadka barakacayaasha ah ee ka jiro kaajo iyo saboolnimo lagu sheegay in tobankii qof ee ku nool halkaasi toddobo ka mid ah ay yihiin faqiiriin